tirsaab xalay abaare saqdii dhexe ayaa xaafado ka tirsan ama xaafado ku dhow hotelka weyn ee aljazeera waxaa mar keliya laga maqlay rasaas culus waxaan ka mid ahaa dadkii kusoo kacay rasaasta halkaasi ka dhacaysay qadar daqiiqada ah ayaa rasaastaasi waxaa iswadaadsaday ciidamada ammaanka iyo ciidamo ka tirsan ama ilaala ilaalada siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo mar soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah xukuumaddii cumar cabdirashiid dowladdii sheekh shariif sheekh axmed lagu dhisay shirkii jabuuti ilo goobjooga waxay b b c da u sheegeen in ciidamada ammaanka iyo ilaalada guriga siyaasigaasi ay iswadaarsadeen rasaas xildhibaan axmed macalin fiqi oo ay aada isugu dhow yihiin siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo bartiisa facebookiisa ku qoray dhacdadaasi ayaa sheegay in afar ka mid a ilaalada cabdiraxmaan cabdishakuur weerarkaasi lagu dilay sidoo kalena lagu xiray cabdiraxmaan cabdishakuur wasame xiriir ay b b c du la samaysay saraakiisha amniga gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska taleefonkiisu wuu dansanaa sidaasoo kale wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalku ay b b c la xiriirtay isna taleefonkiisu wuu dansanaa ilaa hadda wax wara oo dhinaca xukuumadda ama ciidamada ammaanka ka soo baxay oo ku aadan howlgalkaasi ma jiro laakiin siyaasiyiinta dowladda mucaarad dowladda mucaaradsan dhammaantood waxay barahooda bulshada ku baafinayeen wararka ku saabsan howlgalkaasi xalay lagu qaaday guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu waayadan dambe aad u dhaliilayay dowladda madaxweyne farmaajo isagoo weliba kasoo muuqday warbaahinta maxalliga ah sidoo kale shirar kala duwanna ku qabtay magaalada muqdisho kuwaasoo ku bidaaminayay sida uu sheegay meelaha ay ka liidato iyo dhaliilaha ay leedahay dowladda madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ibrahin hal su-aal haddaan ku weydiiyo kale warkii shalay ka soo baxay xeeralaaliyaha guud ee sheegayay in la baarayo xubnaha la dhaliishan yahay miya la odhan karaa way daba socotaa amuurtan
cabdirasaaq warka shalay ka soo baxay xeer ilaalinta wuxuu ku koobnaa laba xildhibaan oo ay sheegeen in xasaanadda ay doonayaan in lagala noqdo kadibna ay dacwad kusoo ogaan maadaama ay ku hayaan sida uu axmed cali daahir sheegay inay lacaga ka qaateen dowlado shisheeye si qaranka soomaaliyeed loo dumiyo laakiin waxaad moodaa in cabdiraxmaan cabdishakuur maadaama aanu hadda xildhibaan ahayn uu isagu aanu u baahnayn xasaanad laakiin shalay lama sheegin oo xeer ilaalintuba sheegin inay dacwad kusoo oogayaan iyo inay siyaasiyiin kale ay haystaan laakiin labada xildhibaan oo keliya ayay sheegaan laakiin markaad eegto fikradaha xildhibaanada shalay layidhi xasanadaha lagala noqdo iyo siyaasigan aad bay isugu dhowaayeen oo waxay ka mid ahaayeen siyaasiyiinta sida weyn oo mucaaradsan dowladda madaxweyne farmaajo